waa tahay haruno waxaa haatana noogu xiga barnaamijkii martida mikrofoonka isla adiga haruun macruuf ayaa nala socodsiinaya
mar kasta oo magaalada muqdisho ay ka dhacaan dagaallo weerarro qorshaysan ama shilalka maalinlaha ah waxaa jira shaqaalaha gurmadka degdega ee caafimaadka oo ka howlgala inay gargaar nafbadbaadin ah u fidiyaan dadka dhaawacyada iyo dhibaatadu soo gaartay barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo aasaasay gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyada aamin waayahay doctor cabdiqaadir marka hore soo dhowow bal marka hore noo sharax goorta la aasaasay ambalaasyada aamin iyo sababta kugu kaliftay inaad aasaasto bismillahi raxmaani raxiim ambulanska aamin waxaa la aasaasay wakti yani xasaasi oo dadku aad ugu baahnaayeen oo yani magaalada muqdisho ay ahayd kawaan hawada u furan yani kawaan hawada u furan markaan waxaan kala jeedaa meel yani sabab dagaal oo dad badan dadku dersin dersin u dhamaanayna ma u dhaawacmayeen laba kun iyo sideedii waa gartay marka bal jawiga iyo xaaladda markaa jirtay ee kugu dhalisay inaad aasaasto si faahfaahsan iigu sharax
actually aniga horta wadanka aniga waxaan imid laba kun iyo lixdii markii wadamada deriskaahi ay dalka soo galeen xilligaas oo wadanka qallaaso iyo qax aad u fara badan oo ka jiray marka waxaan fakeray marka waxaan ka fekeray dadka maxaan u qaban karaa aniga shaksiya naftidan weydiiyey waxa aan qaban karo waxaan ka fakeray inaan goob caafimaad furo haddana waxaan waxaan ogaaday inaanan intingarin karin manaa inaanan wadi karin laakiin ay sahlanta inaan ta qofka qaado aan geeyo cusbitaal inay iga sahlanta yani labadii option oo isagdhiga waxay ahayd marka inaan ambulance inaan sameeyo iyo inaan goob caafimaad ka furo meesha ugu dhimashada badan ama ugu dhaawaca badan marka waxaa ii fududaatay inaan ambulance go-aankii ahaa inaan qaato oo baabuur ambulancea inaan keeno waayo dadka gaarigacan inta lagu qaado qofka ayaa waxa la weyn jiray shan kilomitr iyo wax ka badan marka dhexa kusii dhimanayay dhimashadaas ama dhiigbaxaas marka si aan uga jawaabo ee waxaan sameeyey ambulansahaas inaan sameeyo oo qofka si degdega cusbitaalka loo geeyo dhiigbx dhiigbaxa qofka u yidhaahdo waayo qof kastaba wuxuu ka nasiib badan yahay ama ka jaanis badan yahay inta uu cusbitaalka ku gaaro qofka shan daqiiqa gudahood cusbitaal ku gaarahay wuxuu ka jaanis badan yahay midka labaatan daqiiqa ku gaara cusbitaalka waaya xilliga aad tilmaantay labada kun iyo sideedii haddaynu dhegaystayaasha xasuusino magaalada muqdisho waxaa ka socday dagaallo aad u qaraar oo u dhexeeyey dowladdii soomaaliya ee kumeel gaarka ahayd oo ay taageeriyeen ciidamada etoobiya inkastoo ay joogeen ciidamada amisom dagaalada si toosa ugamaysan qayb gelaynin xilligaasi dhinaca kalena waxaa ka soo jeeday muqaawamadii iyo al-shabaab oo maaragta xilligaasi isku dhinac ahaa marka bal dagaalada kuugu xusuusta badan ee kuugu murugada badan ee ugu dhimashada badnaa eed xusuusato gaas maxaa kamid ahaa markaad hawshan aada bilaabaysay waxyaabaha aan runtii markasta markaan soo xasuusta baan idhaahdo yani shaqadaadi waxbay tartay waxaa kamid ahay yani suuqa ugu weyn oo ugu mashquulka badan magaalada muqdisho ee bakaaraha waxaad dhacaysay xilligaas laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal laba kun iyo toban in majsa aan loo meeldayin inuu soo dhaco isla markaasna uu waxyeeleeyo inka badan konton qof ama ha dhintaana ama ha dhaawacmaana kontonkaas qof yacni ay suurtagal ahayd kii badbaadaahay inuu dhiigbax u dhinto yani m qaar waxa laga markiina naftu kaga dhacdo meesha laakiin kuwa la qaado ee gaari gacmada lagu qaado ama tax lagu qaado ama baabuur si gooni looliya lagu qaado inaysan heli karin meel ay maraan oo wadadii ay ka xiran tahay laakiin ambulansuhu ay u fududaanaysay meesha inuu maro wadada ama labada ciidan dhexdooda walow way dhacaysay mararka qaar intanna laku celsho meel saacadana laku haynayo marka xilligaas laba kun iyo sideed iyo laba kun iyo sagaal iyo laba kun iyo toban ee aan tilmaamay yani wax yani waxay ahayd arrin yan runtii arrin yani markaan gadaal uxasuusto hadda filimada aan ka qaadna markaas markaan daawanay aan dhahna leela shaqaan qabanay aan dhihi karnay waa gartay marka filimka kuugu xusuusta badan ee hadda markaad daawato aada isdhahdo shaqaad qabatay muxuu ku saabsanaa waxay waxay ahayd yani laba kun iyo sagaalkii bishii labaad oo kale wadada shaqaalaha ayaa waxaa dhacday baabuur waxbaa qarxay marka laba baabuur oo baabuurta dadweynaha ah rasaas lagu furay ciidamada markaa meesha ka dhiwa rasaas ku fureen meeshaas ay ku dhimatay labaatan qof nearly lixdan kalena ay ku dhaawacantay marka markii ambulance ay soo istaagtay waxaan garan weyna yaan qaadnaa yaan ka tagnaa waxa yani dadkii waa wada dhaawac iskusii u wada dhaawacan yihiin dib isku sii ahaaya runtii taas murugada noogu weyneed aheyd yani aan goobjooga aanu ahayn waa gartay marka xilligaas aad bilowdeen imisa ambalaas ayaad haysateen iyo marxaladihii ku xigay goormaad ka gudubteen marxaladaas oo aad horumar ama kobac samaysteen dhinaca waxqabadkiina haruuna waxaan ku bilaabnay markii koowaad baabuur baabuurta dadweynaha ah oo aan soo kareynay ayaanu ku bilaabnay baabuurkaas marka wuxuu samayn jiray inuu xillina shaqaysto markii dhibaata dhacdana uu noo soo ordo yani telefoonka inuu ka jawaabo baabuurkaas markii aynu ku shaqaynay muddo laba usbuuc ah kostigiisu wuu nagu badnaa runtii oo maalintii waxaana ka qaadayay konton dollar na ka qaadayay waxaan fikirna marka inaan baabuur gadno lacagtii iigu horreysay ee isoo gashay ayaa waxaan ku gada boqolkii lacagtii yani iigu horreysay ee isoo gashay aniga aan shaqaysto ayaa waxaan ku gada baabuur yani minibus ah baabuurka caasiga loo yaqaano baabuurkii ayaanu kuraastii dhexda ka saarnay u u aasaynay inuu yahay ambulance oo kaleeto oo calaamadii aan ku samaynay rinjiga aan ka bedelnay wakti kabacdi waxaan la kaashanay dadkii ganacsatada aha ee areadaas deganaay ayagana waxay noo gadeen baabuur kuwa raaxada ah oo loo yaqaano sarafka forward driveka waayo cisbitaalka aan rabnay inaan aadno wuxuu u jira magaalada sideed iyo toban kilomitr sideed iyo toban kilomitr marka meel badan oo bacaad ayaa ku jirta baabuurkaas labadaas baabuur ayaana kala ugu horreyna ka bilaabnay iyadoo baabuurtii mid kamida ay naga gubeen ciidamadii markaa waddanka joogay maxaa idiin xigay markaas waxaa inoo xigay markaa wixii ka dambeeyey waxaanu la kaashanay w h o waanu u sharaxnay shaqada aan hayno oo naga aqbashay in ay gado laba baabuur oo ambulance ah markaa kabacdi annaga waxaan samaynay marka dadka dhexdiisa iyo saaxiibadeyda inaan u dhex galo waayo baabuurta waxay ubaahan yihin maintenancy ubaahan yihiin running costay ubaahan yihiin waxaan xusuustaa yani madarasado ama jaamacadahan macalinka ahaa inaan ardada u sheegi jiray inay ku sadaqaystaan hal dollar bishii arday kastaba hal dollar soo aruursho waxaan rabaa inaan umahad celiyo iskuolka imaam shaafici oo markaas magaalada yani ardada ugu badan hayay ka jawaabo ardada kun shilin ka aruurshay oo lacag markaas lagu baabuurta yani lagu mantiin garayn karo noo keenay waxaan u geli jira suuqa dadka aan aqaano qof walba inta guriga hor istaago goobtiisa shaqo ayaan dhihi jira hal dollar bixi si loogu badbaadsho tobanaan qof waynu wadnay laba kun iyo iyo iyo tobankii waxaynu yeelnay afar baabuur oo si fican u shaqaysa qaabkaas ayaanu ku wadnay oo ilaa maanta aanu ku hayno sagaal baabuur oo functional ah way sagaal baabuur oo ambalaasyo oo shaqaynaya marka waxaad ii sheegtaa sagaalkaa baabuur waxa ay kala qaabilsan yihiin dhammaantood ma meeshii loo diray xaalad degdega ka dhacda ayay tegaan mise qaar baa qaabilsan meelaha qaraxyadu ka dhacaan meelaha dagaalada iskohorimaadyadu ka dhacaan meelaha dadka kale caadiga xaaladaha kale degdega sida qof hooyo oo mulayso oo kale
haruuna baabuurtana waxay leeyihiin meel center ah oo telefoon la soo waco ah sagaal sagaal sagaal saddex sagaalaad oo ay noogu deeqdo shirkadda hormuud maadaan ka gaadho telefoonkaas faf markuu soo waco operatorkii ka jawaabaya wuxuu weydiinaya qofka dhibaatada haysata qarax baa dhacay baabuur baa loo diraya yacni qof baa dhaawac ah baabuur baa loo diraya hooyo uur leh oo foolo haysa ayaa jirta baabuur baa loo diraya yacni qof baa hypertension ama sunkor ama dhiikar oo ku kacay oo doonaya cusbitaa in la geeyo yacni xaalad kasta oo degdega ayay ka jawaabayaan hadda waxaad moodaa dadka inay la qabsanayano markii hore waxaad mooday laba kun iyo sideed iyo laba kun iyo sagaal ambalaas haddii la sheego dhaawacaa la xasuusan jiray laakiin hadda waa for all hooyada uurka leh qofka xaalada kale emergencyga ku jira qofka jirooyinka qaba ee doonaya cusbitaal in la geeyo waxyaabahaasoo dhan ayay ka jawaabtaa waa gartay arrin hore soo hadal qaada waxay ahayd marka meesha uu dagaal ka dhaco ama qaraxuu ka dhaco ama shil uu ka dhaco meesha aad u socotaan xilligaa horeba haddaynu ku laabanno sidee bay u suuro geli jirtay ciidan laba ciidan dhexdooda inaad gashaan miyaad seed u wargelin jirteen labada ciidan mise nasiibkiinaad qaadan jirteen
waxaanu samayn jirnay meesha ay wax ka dhacaan ama xitaa iyadoon waxba dhicin waxaa dhici jirta inta ambalaas soqod soo qaado in meel bax lagu celshiyo ee la yidhaahdo cadowgii aan dhaawacay ayaa sidaa waxay keeni jirta marka inaan saacadaba ambalaas korkeeda aan ku hayno qofkii dhibanaha ahaa ee aan u wadno cisbitaalka inaan ambalaas korkeeda saacado ku hayno oo dhiigbixii annaga la tacaamulno oo qofkii solution aan furno moral support aan u samayno ay nagu qaadato micnaa muddo saacadaha inaan qofba saa u tuugtuugan askarta meeshaa taagan akhiiran ma loo ogolaado markii timaado meesha marka isku horimaadka oo kaleeto marka inaga u jirna kilomitr ayaan waxaan shidi jirna codka ambulansa codka ambulanska loogu talagalay inta badan marka inaga waxaan u soconnaa waa qof shacab ah ee dhaawacmay waayo labada ciidan ee soo joogaay ama dagaalamayaay waxay ku talagaleen inay isdilaan ama isdhaawacaan at the same time waxay wataan agabkii qof hadduu wax ka noqday isku badbaadin lahaayeen marka annaga targetkeena wuxuu ahaa qofka shacabka ahay meesha ayaga ka dambaysa ku waxyeeloobay waxaa kalood ii sheegtaa xilligan hadda aynu joogno maxaanku idhaahdaa dhinacyo iska soo horjeeda kama jiraan magaalada muqdisho inkastoo maxaanku idhaahdaa weeraro ay dhacaan muddo markii la joogaba marka hadda markay meel uu qarax ka dhaco ama weerar lagu qaado sideed uga jawaabtaan
marka hore horta baabuurta waxay ku jiraan ambalansooyinku waa standby waaye twenty four seven afar iyo labaatanka saac labada maalmood oo isbuuc ah waa diyaar baabuurtu markii meel qarax ka dhaco waxaa noo soo tabiya dadka areadaas jooga oo qof waliba waxaa maadaama asagoo khatar geli karo ama saaxiibkii khatar geli karo ama dariskiisu khatar geli karo waxay wada register garaysteen telefoonka ambulanceah marka dadka ayaa noo soo tabiya meel hebel waxbaa ka dhacay wax noocaas ayaa ka dhacay qaabkaas ayaynu ku aadnaa marka inaguna markaan meesha tagno waxaan wixii aynu ku aragno wixii aynu ka qaban karna ayaynu ka qabanaa qofkii lasoo qaadi karo inagoo u kala hormarinayna dhaawac siduu u kala daran yahay iyo dhimashada sidai u kala badan tahay waa gartay dareenka aad kala kulantaan dadka aad wax u qabataan marka ay soo bogsadaan muxuu yahay runtii dadkaas waxaynu kala kulannaa dareen aada u wanaagsan oo hadda waxaan xasuustaa ilaa saddex iyo toban hooyo oo inta soolo qabatay ku qaarkood ku dhex umulay baabuurkii ilmahoodii ugu magac dara ambalanceki oo hadday wiil yihiinna aamin u bixiyey hadday gabar aheydna aamina u bixiyey ayaan xasuustaa oo hadda rikoorka noogu jira marka dadku way way niyad wanaagsan yihiin dadku in wax loo qabto way rabaan laakiin mujtamaceena meesha ay la-yihiin waxay tahay weligoodba may arag yacni wax u naxariista may arag marka ayagii dhan marka inay qalafsanaadaan dadka waxaa keenaya wax u naxariista may arag oo waxay u haystaan haddaad adigu daawo wadid iyo haddaad ambulance u wadidba inaadan gooni ugu naxariisanayn laakiin markaad la sheekaystid hoos ugu dhaadhacdid qofkaas uu kaaga sheekeeyo dhibaatadii haysay markii hore iyo markii loo gurmaday faa'iidada iyo iyo iyo khatarta uu ka badbaaday wax aad iyo aad u weyn waxaad ogaanaysaa inay dadku aad u calool jilacsan yihiin aad u niyad wanaagsan yihiin yacni waad dareemi kartaa qofkii ugu magac daray organizationkan cuugi ugu magac daray inuu jacayl badan u qabo organizationkan waa garta dowladda soomaaliya maxaad uga baahan tihiin beesha caalamka maxaa uga baahan tihiin dadweynaha maxaa uga baahan tihiin runtii dowladda soomaaliya horta waan u mahad celinaya inay noo ogolaato waddooyinkan aan marnay laakiin waxyaalo badan ayaa noogaga xiran waa midda koowaade inaysanba horta ogeyn organizationkan siduu u shaqeeyaa yuu u shaqeeyaa xagee ka shaqeeyaa muxuu qabtaa weli mayna arkin xitaa agaasime nooga mahad celiya weli mayna arkin marka waynu rabi lahayn ama waynu jeclaan lahayn in ay noo ogolaadaan horta m o u inaan la saxiixano oo yani yani wasaaradaha ay qusayso arrintani inay nala shaqeeyaan oo u oqoonsadaan organizationkan inuu wax weyn qabtay waanu uga baahannahay dadweynaha soomaaliyeed wax gacan baan kaga baahannahay iyaga wax weyn baan kaga baahannahay haddii aniga oo hal qofa aan shaqadan bilowgeedi lahaa iyagoo malaayiina wax ka badan ayay qaban karaan tusaale haddii qoys kasta oo bixiyo hal dollar bishii waxaan u ballan qaadayaa anigoo shaksiyan anoo ku hadlaya magaca organizationka amin ambulance in degmo kasta iyo tuulo kasta baabuur ambulance inaan geyno qofkiina inuusan darxumo kaga dhiman xitaa waxaan isku daynaa inaan ericoptero ambulance inaan u keenno deg yacni meelaha fogfog looga soo qaadi karo hadday noqoto waqooyi galbeed iyo hadday noqoto waqooyi bari iyo hadday noqoto koonfurta meel kasta noqoto ee lagu geeyo qofkaas dhakhtarka ugu wanaagsan hay-adaha caalamiga waxaanu kaga baahannahay ama donaldka aan dhahno shaqo kastaba uf iyo mug ayay leedahay ama qiimeyn ayay leedahay in yacni fankii loo baahnaay ee munaasibka ku ahay in ay ku bixiyaan meesha munaasibka ah iyo organizationkan inay gacan weyn ka siiyaan inuu shaqadan sii ballaariyo oo intaan in ka ballaaran in ay qabtaan waynu qaban karnaa waan aaminsana inaan qaban karno yes waa qaban karnaa laakiin waxaan u baahannahay gacanta dawladda gacanta dadweynaha iyo gacanta organizationada yani caalamiga ah waa garta hadalka ugu dambeeya dadka u baahan gargaarkiina sida ugu sahlan ee ay idinla soo xiriiri karaan iyo waxa aad ka dalbanaysa iyaga dadka u baahan gurmadkeena waxay naga soo wici karaan haddii ay joogaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda telephone numberka sagaal sagaal sagaal yacni saddex sagaalaad oon waxba laga horumarinaynin waxna laga dib marinaynin haddii uu haysto telefoonka hormuud waxa kaliya oo laga dalbanaya inuu sheego meesha uu joogo eriyada uu joogo gacanka yacni wax kale oo condition ma jirto eriyada uu joogo inuu noo sheego iyo dhibaatada haysata nooceeda barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti igu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aasaasaha gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyada aamin inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgeliyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonka haruun macruuf ayaa nala socodsiinaya dhegaystayaal waxa aad ka dhagaysan kartaan cidiina uu sheego barnaamijkaasi iyo barnaamijyada kale ka baxaya v o eba v o a somaali com